waxaan sogaanay markii dhulgariirku dhammaaday
miyaad istirsagseen miyaad isu yeedheen saad isu ogaateen
wallahi horta waxaa jirtay waan horta anigu waan horday oo aniga laguma darayo oo waan intii hurday laguma darayo laakiinse intii soo jeeday baa dadka u yeedhaysay hadda inan iyo inan baa soo jeeday waxay lahaayeen kaalaya waayo maadaama iyagu attentionkoodu joogay oo caadi ay ahaayeen markii hore way u yeedhayeen adigu dadkay u yeedhayeen sababaxa bay lahaayeen golaalkay ka saarayeen saasay ahaayeen waa tahay goormo ayaa gurbad idin yimi
wallahi dee aroortii wuxuu dhacay horta afartii iyo wax buu dhacay labaatan meelaha buu dhammaaday maxaa la odhan jiray adigu maalintii oo dhan markii kowdii maalintii oo dhan waxa maanu helin afartii waxaa la yidhi sideedii iyo barhka ayaa guryaha ku noqonaysaan macnaha waxaana dhammaanayaa message noocaasa naloo soo diray qof walba kusoo dhacayay automatically markii sideedii barhkii la gaadhay baanu xaafadahayaga iskaga noqonay horta markuu dhammaaday koodhadh iyo wax waan iska soo qaadanay waan ishagaajinay dabadaan soo istaagnay dadkii gawaadhida haystay gawaadhidoodii bay ku dhex jireen oo halkaasay dee ku dhamaysteen hurdadoodii iyo waxoodii dadkii aan gawaadhida haysana dabaday taagnaayeen badankoodu oo qoryo iyo waxbay ku shidanayeen de m maadaama meeshu dhaxan ahayd oo baraf uu jiray meeshu baraf badan uu ka da-ayay marka annaga waxaanu ahayn dadkii dabadda taagnaa ee dadka la dugsanayay maxaa loo odhan jira de xaabada iyo waxa ay shidanayaan wa waa hagaag magaaladan aada degan tahay dhalinyaro badan oo kale oo soomaaliya ayaa degan oo wax ka barataa inta aad ka war hayso ma jiraan qaar wax soo gaadheen
may walaal cabdixaafidow alxamdulilah wax soomaaliya oo aan anigu garanayaa may jirin sababtoo ah soomaalidan waxay wada deganaayeen dhometary bay wada deganaayeen dhometariga
meesha meesha ardaydu ay degto
ardaydu dhometary bay degaan laakiin waxaa jira soo maaha dhalinyaro soomaaliyeed oo ku dhimatay iyo qaar ku dhaawacmayba
way jiraan laakiinse gobolkayga may ahayn ee gobol anaga nagu xiga oo uu centerka bahalku uu ahaa oo maraash la dhaho ayuu ka dhacay bahalku aada ugu dhacay gobolka markaa aad dad ilaa sideed qof ku dhow ayaa ku dhintay waa hagaag dowladda turkiga ilaa iyo imika wax taageero ah oo ay idin fidiyeen hadday noqoto dee nafsiyan dhaqaale ahaan ma jirtaa
wallahi horta anigu waxaan lalan karaa maalintaa waxaana soo gaadhay adigu rectorka ama maxaa la odhan jiray presidentka jaamacadda iyadaa wuxuu soo qoray arday wixii arday oo dee jooga jaamacadda waa inay museumka kaalayaan jaamacadda maadaama ay dadku taagnaayeen debad ay taagnaayeen wuxuu noo yidhi meelahaasi waa safe macnaha waa bahalku hadduu dhaco xitaa dib usoo noqdo waxaa jiray mid continuous oo markii ka weyn uu dhacay uu dee isku macnaha uu dhulgariiriyo ka dambeeyey baa jiray marka waxa marka adigu messagekaasaa naloo soo diray messagekii markii naloo soo diray halkii baanu tagnay annaga iyo lixdayadii walaala ahaaya halkaa markaanu tagnay adigu waanu maxaa la odhan jira halkaasaanu ku degnay hablaha adigu waxaanu maadaamay saddex habla aada ahaayeen masaajidkaanu kaga tagnay masaajidkuna uu ka yara sayfsanyay marka loo eego guryahan dhaadheer markaa waxa lay masaajidada iyo halkaa kaalaya adigu markaa museumkan anagay wiilashayadii aanu tagnay hablahiina waxaan kaga tagnay adigu masaajidkaan kaga tagnay halkaasaanu isku ogeyn adigu wax yar bay isku jireen meel kala meelo badan ayay sameeyeen dawladdu ay yidhahdeen halkaas waa la isugu iman kanaa macnaha dadka waxa lagu sameynaya halkaas ayay isugu imanayaan halkaa wixii aan meela haysan halkaas seexanayaan ugu yaraan weeg waanu deganeen meeshii oo wiiggaas oo dhan macnaha aroortii malaha de waayo waxaa la gooyay guriga kuma noqon karno oo dee ma ogin inuu dib u dhici doono bahalka waa hagaag
oo bahalku wuu dhacayay mar walba si continuous uu dhacayay waxaa la lahaa halkan kala socda oo website-i ay sameeyeen baad kala soconaysay oo saacadiiba mar buu dhacaya ama shan iyo tobankii minuteba mar waa tahay safaaradda soomaalida ee cankara ma ismaqasheen
ha waxaan ismaqalay markay wiiggii uu dhammaaday oo wiiggaasi aanu ku qaadanay museumka iyo meelaha ay dowladda ku ururisay turkigu ama ay jaamacadeeda ku ururisay waa hagaag iminka waxaa laydin geeyey magaalada cankara qorshihiinu waa maxay
wallaahi maxaa la odhan jiray qorshaha iyagu waxay uun horta waxbarashadii waa tan online laga dhigay oo meesha waxbarashaan u joognay sax
maadaama waxbarashadii online laga dhigay anagu dee meeshii ku noqosho dambe ma laha horta oo intana ay wax ka hagaagayaan ama warar dambe ay kasoo baxayaan inay arrimihii kala istaageen ku noqosho dambe halkaasi anagu dee uma malaynaya sababta no dee waxaan ku sababeeyey jaamacaddii waxaa la yidhi online bay ku socon doontaa maadaama aanay guryo jirin